ku dhowaad soddon ka mid a carruurta qabta baahiyaha gaarka ah kuna nool magaalada kismaayo ayaa loo qeybiyey dhar ciid ah si ay farxadda ula qaybsadaan carruurta saagooda ah waxaana carruurtan qabta xanuunka awtiisamka ka caawiyey dharka ciidda hay-adda a s j oo kaashanayso dad muxsiniina ugu horeyn guddoomiyaha hay-adda a s j caashe cabdinuur oo ka hadashay goobta ayaa ka warbixisay dharka ciidda ay ku caawiyeen carruurtan danyartaa marka dharkan dad muxsiniin ayaa soo baxsadeen wax ku sadaqaysta dadka ilmahan otisamka marka hore kismaayo laguma aqoonin markaa imaanaye maamo shukri aa nugu dhiirigelisay khayr hallaasii habareertay laakiin maysan aqoonin otism waalidkii ilmihii way isku dhiban yihiin xanuun waxay u maleeyaan oo cunugan qur-aan hala geeyo shifaa hala geeyo cunugan jinaa maray wuu waalan yahay markuu yaraa malmalmaloo marin waxaase soomaalida dhahdaa laakiin otisamka waa xanuun lagu dhasho marka maadaama khibradeeda aan u lahaa shukri siciid waxay tiri khibradeeda maadaama aan u leedahay otism aysan lahayn xafiis bay naga siisay qolkeeda aan lahaa kii noo qalabaysneen way ku mahadsan tahay hooyadeen marka waxaan u sheegayaa bulshada jubbaland maanta ciyaalkan in labaatan iyo toddoba qofood intaan ku ciidsiinayno marka aad baad u mahadsantihin dhanka kale guddoomiyaha dalada naafada jubbaland shukri saciid axmed ayaa ka hadashay goobta carruurta dharka lagu guddoonsiinayey
aad baan ugu faraxsanahay arrintan otisimka dadka baaxyaha gaarka hoos yimaadaan otism keliya ma ahan ilaa toban xubnood baa hoos yimaado dadka qalalka qabo dadka gaagaaban dadka cadcadka qabo haa obin qabo dadka xubnaha maaragtay ka burbura aada moodaysa inay calcium ka maqan yahay toban xubnoodoo kale ayaa jiro waxaan idinka codsanayaa maamulka iyo hay-adahaba dadka baahyaha gaarka ee ishoos yimaado inay aada iyo aada uga fiirsadaan waxyaalahay u baahan yihiin taakuleeyaan wuxuu qabtaan ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo najiib barre salaad ayaa dhankiisa bogaadiyey gabdhaha isxilqaamay ee ka farxiyey carruurtan danyarta run ahaantii maantay marna waa farxad marna waa qiiro xaqiiqatan marka laga hadlo annaga ma isdhihaynin dad noocaana kismaayo ku jiro inaan aragno horta waa noo farxad in haddana dad liito oo nugla aan aragno waa ka qaracmeynaa xaqiiqatan marka laga hadlo waxaana kaga mahad celinayaa cid alaale ciddii ka qayb qaadatay farxaddooda iyo ciidsiidooda aadaan kaga mahad celinayaa carruurtan loo qeybiyey dharka ciidda ayaa farxad ku guddoomay waxa ayna haatan rajeynayaan in ay hala dabaaldegaan maalmaha ciidda carruurta saagooda